dembii mahamaansadu haddii daacad loo tirine dembii mahamaansadu markii daacad loo tirine haddaan la isku diimayn markaan dawga jeera sheegno war bal dayaa dalkii aan lahayn waa kan dayacan war bal dayaa dalkii aan lahayn waa kan dayacane war bal dayaa dadkeennii la waaye inuu daneeyaaye war bal dayaa kufrigii soo dilay dabaa ordayaane
dhulweynihii la ohan jiray soomaali weyn ama shanta soomaaliyeed waxaa baaqi ka ah koonfur iyo waqooyi kuwaasoo iyaguna uu gumaystaha saliibiga ah u adeegsaday qorshe dadban oo ka duwan midkii tooska ahaa ee lagu boobay n f d soomaali galbeed iyo jabuuti markii uu dalkan ka baxay maxmiyaddii gumaystaha ee socotay tobanka sanno laguna dhawaaqay madax bannaanidii kun sagaal boqol iyo lixdankii qofna ma suuraysan inuu soo noqon doono xukunkii gumaystaha balse nasiib darrow ay dhacday haddii aan u kuurgalno siyaasadihii lagu soo maamulayay waddanka tan iyo madax bannaanidii waxaad ogaanaysaa inaannu waxba ka jirin madax bannaanida madalhufka ah ee sheeganayaan koonfur iyo waqooyi islamarkaana ay ku jiraan xaalad la mid ah haddiiba aysan ka liidan gobollada kale gumaystihii talyaaniga iyo ingiriiska waxay labadan gobol ka hirgeliyeen siyaasad guracan oo loogu magacdaray qeybi oo xukun taasoo ay ku kala qoqobeen midnimadii ummadda soomaaliyeed dhexdoodana uga abuureen colaad sokeeye si dalka aysan uga hirgelin dowlad ay leeyihiin dadka soomaaliyeed oo awood leh sida ay aaminsan yihiin dad badan oo uu xitaa uu ka mid yahay maxamed cabdi yuusuf ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda riddada soomaaliya maanta waa dhimatay waa gowracanta cadowgeeduna gacanta ugu jirtaa historicalina annaga cadowgan weligayaa lahay konferensadii baris berlin sbartision de la africa marka africa la qaybsanayay markiina la qaybinayay raboodkiina laku qaybiyey yacni wuxuu ahaa midka haddana kuwadu ah ama awal lagu bilaabayba yaa raboodkaa keenay ingiliiskaa keenay safiirkii ingiliiska u fadhiyey abasinia la dhihi jiray etoobiya waaga lama dhihi jirin abasinia baqallo iyo farda asagoo tu dalkeennao dhan maray kulli dabeedna rabood buu qoray wuu leeyahay qabaa'ilka geeska afrika dega waa qabaa'il isku nooca oo aan kala gedisnayn oo isku dhaqana oo isku afa oo isu eg oon kala gedisnayn wey oo muslina oo weliba shaafici ah waxaynu kusii fidahayaa nin abasinia iyo kenya waxayna dadalkaas ay kusii fidahayaanna dad aan diin lahayn baa ka horeeya wayna musliminayaan marka laba waxyaalood ba hala yeelo kow waa marka ugu horeyso socodkay ku socdaan halka hala xakamayo hala soo celiyo qodobka labaad iyo aan hal dowlad loo dhiibo dowlado badan ha loo dhiibo si loogu abuuro different culture markii hal dowlad ayagoo ishaysta haddii hal dowlad loo dhiibo xoog hadha way kacayaan hal mar bay meesha awoodoodii muuqanaysaa marka hala kala gogoyo hala kala jirjiro sidaasi darteed wuxuu gumaystaha reer yurub oo kaashanaya saliibiyiinta jaarka laha soomaaliya uu hirgeliyey siyaasadda loo yaqaano federaalaynta taasoo ah kala qaybin la doonayo in lagu kala irdheeyo ummadda soomaaliyeed maamul goboleedya dhowr ah iyo kuwo ku meel gaar ah ayaa laga hirgeliyey guud ahaan gobollada soomaaliya koonfur iyo waqooyi waxaa maanta ka dhisan toddoba maamul oo midba gaar u taagan yahay kuwaasoo kale ah somalilan puntland s c galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland sidaasoo kale dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo gooni istaag ah sida owdallan maamulka la yidhaahdo zaylac iyo lughaye khaatumo maakhir waamo iyo bakool sare kuwaas oo dhammaantood tartan ugu jira sidii deegaanadooda looga hirgelin lahaa maamul goboleedyo gaar ah waa siyaasad guracan oo gumaysi oo ay gadaal ka soo riixayaan dowlado waaweyn sida uu tilmaamayo falanqeeye cumar jaamac dukumentiga magaciisa waxaa la yidhahaa stady of centralized political structures for somalia menu of options waxaa la dhammaystiray kii waa dukumentigii ugu horreeyey ee la soo saaray ee soomaaliya dowlad xoog loo ishaysataa inaana dib uga dhalan lagu soo taliyey dukumentigaa waxaa maalgeliyey eu waxaana loo xil saaray london school of economics toddoba brofesor oo sideed brofesor oo ka tirsan oo ninka ugu caansanee la yaqaana soomaaliya uu taqaana uu yahay professor ian lewis natiijadii ay ka soo saareen weeye markii ugu horreysay ee magac federaal iyo nasoo galaa waxay ahayd waagii gumaysigu waddanka haystay gobol gobollada soomaaliya ka mida buu talyaanigu wuxuu ku qanciyey isku dayay inuu ku qanciyo inay soomaalida kale ka duwan yihiin sidaa daraaddeed si ay xuquuq u helaan soomaaliya markay dowlad qaadato waa inay ku mudducaan federaal in la sameeyo kii labaadee ku soo xigay ee soomaalida lagu baabi'inayey waa kan kii labaadee ku soo xigay ee soomaalida lagu baabi'inayey waa kan
qorshaha federaaleynta ayaa ah iskuday labaad oo lagu kala irdheynayo ummadda soomaaliyeed maadaama midkii koowaad uu ahaa midkii lagu kala irdheeyey midnimadii weyneed ee kulminaysay dadka soomaaliyeed ee ku noolaa deegaanadii shanta ahaa sida uu aaminsan yahay sheekh xasan yacquub cali kala qiibinta iyo kala qoqobka dadka soomaaliyeed iyo dhulkooda waxay soo martay laba marxaladood mid waxaa la yidhaahdaa waa tii gumaystihii reer yurub ay dhulkeenna iyo dalkeenna qaybo ka mid ah ay ku kala dareen kenya iyo etoobiya iyo qayb uu faransiisku la go'ay marxaladda labaad waa midda loo yaqaano federaalisiyamka oo ka halis badan tii hore oo dadkii koobnaa ee soomaaliyeed ee ku hadhay koonfurta iyo waqooyiga lagu kala qoqobo oo qolo walba maamul gaar ah iyo bandiirad gaar ah loo sameeyo waa qorshe etoobiya soo hindistay ujeeddadii ay ka lahaydna ay maanta mirihiisa haysato tusaale waxaa kugu filan maanta etoobiya waxay heshiis la saxiixatay somalilan oo waxaa la siiyey qayb ka mid ah badda soomaalida dadka soomaaliyeedna dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan way ka soo horgeysteen heshiiskaas xaaraanta ah laakiin ma aragtay maamul goboleedyada shanta ah hal maamul oo ka soo horjeestay arrintaas waa maya sababtoo ah waa maamul iyaga hoos taga oo ciidankoodu ciidan u yahay siyaasaddiisuna iyagu ay maamulaan berrito maamul kale ayay sidaas oo kale bad ka saxiixinayaan maamullada kale ee dhulka soomaalida ka jira sidaas ayay oga aamusayaan maxaa yeelay kii horeba waa laga aamusay kanna waa laga aamusaya waxaad og tahay in maamulladan federaalka lagu sheego markii la dhisayay lagu dhisay siyaasad ay etoobiya wadato si guud oo ah in maamul walba oo xuduudda etoobiya saarnaado dacalka kalena uu badda yani uu saarnaado ku hayo si askariga etoobiyaanka ah ugu sahlanaato inuu ka soo gudbo xuduudda oo uu toos u tago badda isagoo aanan dhul ka baxsan maamulkaas maraynin maanta dalka waxaa loo sameeyey maamul dabadhilifyo ah oo tirabeel ah oo mid walba madaxweyne gaar ah ka taliya kuwaas oo walahoodii la iibsaday daacadna u noqday saliibiyiinta kursiga u gacangeliyey mid welibana iskiisii ayuu heshiiskuu doono ugu saxiixayaa gaalada iyadoo aysan jirin cid gacanta qabanaysa qorshahan wuxuu ka halis badan yahay kala qiibintii hore iyo xitaa xilligii gumaysiga lagu jiray dadka soomaaliyeed waa inay ku baraarugaan halista dalkoodu galay soomaaliya waxay ku hoos jirtaa gacanta nidaam gumaysiga cusub oo aanan nuuciisa oo kale hore loo arag gobol kastana wuxuu hoos tagaa gumaysta gaar ah dhulka keliya ee maanta xurta ah ee ka badbaaday shirqoollada guracan ee shisheeyaha ilaashaday diintiisa midnimadiisa iyo madax bannaanidiisa dhuleed waa wilaayaadka islaamiga ah taas oo la odhan karo waxay guushan iyo natiijadan wanaagsan ayay xaqiijin waayeen dadka soomaaliyeed oo idinku gaartay fadliga allaah iyo ku dhaqanka shareecada allaah waxaana dhab ahaantii dadka soomaaliyeed culimmadooda waxgaradkooda iyo aqoon-yahankooda la gudboon inay soo haleelaan halgankan barakaysan ee u hubqaaday sidii xurnimo dhab ah iyo madax bannaani xaqiiqa ah loo gaarsiin lahaa dalkan isagoo ku hoos jira ku dhaqanka shareecada allaah kana maran fargelinta shisheeye taas oo allaah idinkiisa halgan iyo dadaal dheer oo loo galay kadib maanta ifafaalaheedu inoo muuqdo kana dhow meel u dhagax gaaro
war baldayaa dalkaygu hodanayaan dib jiirayaaye warbaldayaanoo doog fadhiya ayaan diracsaday allaydhehe sidaan doorkan nahay waa diciifnimo e dulliga wax qaataa ma jiro maanta duunidiie darxumooyinka laasinu darisku falayne damiiryeesha duulyahow hurdaawo dadnima raadsha dabka qaata diintayna fari inaan dagaalaaye la diiriraa ninkii gaaldilaa dogsay